أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon ku dhowaad toban askari oo murtadiinah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday weeraro isugu jira dagaal toosa iyo qarax oo siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada hoose midowda gaalada afrika ayaa ka fikiraya sidii uu u dhimi lahaa ciidamada kufaarta eeyasom kadib markii loo waayay dhaqaale ku filan ciidankaasi mid ka mid ah saraakiisha murtadiinta ayaa sheegay in ciidamada mujaahidiinta ay furimaha dagaalka shabeellada dhexe ka baxsadeen kubnaan askari oo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta askar toobad kenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga galgudud xilli ay isa soo tarayaan toobadkeenka maleeshiyaadka murtadiinta wilaayadii islaamiga jubbada dhexe ayaa xaflad heer sare ah u qabatay dufcadii labaad ganacsatada wax ka barata maraakiista degmada jirib oo dhammaystay waxbarashada maraakistaasi xaflad lagu maamuusay arday ka gudbaysay fatrada afraad machadka barashada qiraa'aadka imaam sakhaawi ayaa lagu qabtay degmada bulufulay ee wilaayada islaamiga baay
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtee taariikhdii hijiriguna ay tahay sagaaliyo tobanka bisha dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi aheen haatan isagii oo dhan ku dhowaad toban askari oo murtadiinah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday weeraro isugu jira dagaal toos ah iyo qarax siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada hoose haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan wilaayada islaamiga hiiraan waxaa ka soconaya dagaalada u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee lagu dhiigbixinaya maleeshiyaadka murtadiinta waxayna dagaaladaasi sababeen khasaare kala duwan oo murtadiinta la gaarsiiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiintu waxay maanta ka dhaceen duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan waxaa dagaalkan liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona dhawaqa rasaasta dagaalka liisku adeegsanayay laga maqlayey meelo ka fogfog halka lagu dagaalamay saraakiisha mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyay in dagaalkan uu ahaa mid khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta waxayna saraakiishu inoo xaqiijiyeen in dagaalkii maanta dhex maray mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta lagu dilay laba askari oo murtadiin ah kuwaasoo meydadkooda murtadiintu ay kaga carareen halkii lagu dagaalamay halka uu ku dhaawacmay hal askari oo kale oo isla murtada waa qayb ka mid a dagaalada ka soconaya wilaayada hiiraan ee lagu qaadaya fariisimaha murtadiintu ay kaga dhuumaaleysanayaan wilaayada hiiraan shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan guutada mutafajiraadka ayaa maanta weerar qaraxa ka fuliyey gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada baraawe waxaana qaraxaasi lala egtay gaari ay la socdeen maleeshiyaad murtadiinna dhawaqa qaraxa waxaa laga maqlay meelo ka fog goobta uu ka dhacay waxaana inta la xaqiijiyey qaraxaasi lagu dilay laba askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen afar kale oo isla murtadiin ah waxaana goobta ku burburay gaarigii qaraxa lala egtay shabeellada dhexe qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka degmada cadalle ayaa lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay afar askari oo murtadiin ah oo sargaal uu ku jiro baay ciidamada mujaahidiintu waxay weerar kamiina u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalaya duleedka magaalada baydhabo waxaana kamiinkaasi ku dhintay hal askari oo murtada banaadir qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa lala egtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada gaar ahaan waxaa loogu yeedhay boolis maletaaro waxaana qaraxaasi ku dhintay shan askari oo murtadiin ah halka shan kalena ay ku dhaawacmeen ciidamada mujaahidiinta ayaa bilihii ugu dambeeyey sare u qaaday howlgallada ay ku dhiigbixinayaan maleeshiyaadka murtadiinta ee dabadhalifka u ah kufaarta afrikaanta ee kusoo duushay dalkan muslimka ee soomaaliya aad baad u mahadsantahay abu xasaan midowda gaalada afrika ayaa ka fikiraya sidii uu u dhimi lahaa ciidamada kufaarta eyusom kadib markii loo waayay dhaqaale ku filan ciidankaasi sida uu warbixintan inoogu eegayo walaalka ilyaas cabdulaahi urur gaaleedka qaramada midoobe ayaa lagu waramayaa in haatan uu ka fikiraya sidii uu u yarayn lahaa howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee eusom waana kadib markii si rasmi ah loo waayay cid damaanad qaada maalgelintooda tallaabadan uu midowda afrika doonaya inuu qaado ayaa timid kadib markii ay soo afmeerantay rajada keliya ee ay qabeenay ahayd in waxa loogu yeero qaramada midoobe ay meelmariso qaraar taageeraya maalgelinta ciidamadan calooshod ushaqaystayaasha kufaarta afrikaanta ah ansixinta qaraarkan ayay ku guuldaraysatay qaramada midoobe waxayna hay-adda international crisis group ay sheegtay in durbadiiba ay tallaabadan saameyn taban ku yeelatay howlgalka eusom islamarkaana ay si weyn uga caraysiisay dalalka ay ciidamadooda duulaanka ku joogaan waddankan soomaaliya qaramada midoobe ayaa geesta kale waxa ay ka dhawaajisay in sanadkan ay ku qasbanaan doonto inay dib u eegis ku sameynaysa qarashaadka waxay ku sheegtay gargaarka soomaaliya iyo yemen sababo la xiriira ayay tiri dhimista ay ku sameynayaan waxay ugu yeeraan dhaqaalaha bani-aadinimo ee caalamka stepheny trumbly oo ka tirsan xafiiska afhayeenka qaramada midoobe ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada new york waxay ku sheegtay in ururgaaleedkan uu sameeyey dib u eegis dhammaystiran oo ku saabsan jawaabaha waxay ugu yeeraan waxqabadka bani-aadinimo ee labadii bilood ee lasoo dhaafay waxay intaa ku dartay in dhaqaale dhimistan oo aanan horay loo arag ee soo martay waaxdan ay ku qasbayso hay-adda iyo shaqaalaheeduba in si weyn ay u dhimaan barnaamijyadoodii kala duwanaa ee ay ka fulinayeen dunida daafaheeda isku soo wadaduuba howlgalka eusom ayaa u muuqda mid dhicisoobay iyadoo intaas ay dheer tahay weerarada amni ee la soo darsay ciidamada kufaarta afrikaanta kadib markii ay mujaahidiintu la wareegeen dhul fara badan sidaba ay xaqiijisay hay-adda ammaani media and research service oo ah mid madax bannaan oo cilmi baariseed islamarkaana xiriir dhow la leh midowda afrika
mid ka mid ah saraakiisha murtadiinta ayaa sheegay in ciidamada mujaahidiinta ay furimaha dagaalka shabeellada dhexe ka baacsadeen kumanaan askari oo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta cabdiqani maxamed ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo kamid ah xubnaha golaha dawaaqiida kooxda riddada ayaa ka hadlay fashilka dhan weliba ka dul hoganaya hogaanka ugu sarreeya kooxda riddada soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in kooxda uu hogaamiyo xasan garguurte ay ku fashilantay dagaalkeeda ka dhanka ah mujaahidiinta isagoo intaas raaciyey in kumanaan maleeshiyaad murtadiin ah iyagoo qax ah ay ka carareen furumaha hore ee dagaalka shabeellada dhexe kooxda riddada soomaaliya ayuu sheegay inay noqotay mid gacan kugabad ah oo maleeshiyaadkeeda lagu ceyrsado furumaha dagaalka wuxuuna sidoo kale qiray horumarada ciidan ee ay sameynayaan ciidamada mujaahidiinta iyo saldhigyada murtadiinta oo noqday dekado durdur ah oo mujaahidiintu ka daabushaan hub iyo saanado ciidan wuxuu dhanka kale wax lala yaabo ku tilmaamay in madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad garguurte markii maleeshiyadiisa lagu jebiyey jiidda dagaalka lagana adkaaday uu u dawarsi tago dowlado shisheeye isagoo weydiisanaya ciidamo murtasaqo ah in aad arkayso laba kun oo askari soomaaliyeed oo qax ah askar qaxda lama arag askariga ama waa dagaalamaa ama dib u gurasho dagaaluu sameeyaa laakiin askari qaxaya ma jiro askar ticnika wadata hub wadata oo qaxaysana waan aragnay madaxweynihii wuxuu leeyahay ciidan caloosha ushaqaystayaal ah aan dowlad turkiya ka raadsanaa kuwo kalea etoobiya ka raadsanaa kuwo kalea uganda ka raadsanaa war toddobaatan kun oo wiiloo soomaaliya hadday wax tari waayeen soo calooshaqaysta waxu tara soo waxu tari karaa waxa ciidanka nambarkiisa inaa mid keenta maaha mushkilad waa mushkilo hogaamineed waa mushkilo leadership waxaa qarka loo saaran yahay kabkii miisaaniyadda ee ciidankan lala jooga amisom in la waayo qarka loo saaray argagixisadiiyo tamar iyo awood cusub soo heshay energy hadda maxaa dhacay iyagaa dowlad soo baacsaday hadda ayaga wax soo baacsa ma inay meesha ku joogaan inay kula tahay ma ku istaagayaan waxaan siinay hub dheeraada oo ciidamada ka furteen waxaan siinay energy dheeraada tamar dheeraadaan siinay waxaan siinay awood dheeraadaan siinay ciidankeennii waxay dhaheen ilka doofaar iisa hansan yaa sameeyey waxaas yaa mas-uuliyaddaas iskale waxaa kaaga daran hogaan xumada go-aan xumada isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu murtad cabdiraxmaan cabdishakuur soo hadal qaaday musuqa baahsan ee ka dhex jira kooxda riddada iyo boobka dhaqaale ee madaxda riddadu ka wadaan waddanka wuxuu si gaar ah u tilmaamay in madaxda murtadiintu xaraajteen hantida danta guud ee ummadda ka wada dhexaysay ayna ku maalgashadeen dalka dibaddiisa waxay taasi keentay buu yidhi in ganacsatada soomaaliyeed ay hantidooda ku aamini waayaan dalka anaa soo dhihi jiray oo haddaa dhihi jirta ma iska dhaaftid waaba wax fiican maahane ayaan daro maaha maxaan joognaa musuqii kutagrafarkii awoodda iyo boobka hantidii dowladda oo meeshii ugu xumeed maraya injineer cabdulla carbaa si fiican u sheegay wasiirka wadankan dhaqaalihiisa karaysiska waxa geliyey in lacagtii hal jeeb ay ku dhacayso waayo dhulkii dowladdo la xaraashaya maxuu keenay kii kale inuu jebiyo u keenay lacagtii kaashkaha in banaanka loo qaadahay keentay oo circulationkii lacagtii uu istaagay halkaas waxaa ka ratimaya in dhaqaale xumaa ka ratamaysa dadka inay shaha cabi karin xataa four to five billiona lagala baxay dalkan oo kenya lagu maalgashaday waa daato haddaad tagsan taraa bangi aa ka helaysid waxaan iska dhahayna maaha waa laga kala cararay sababtoo ah dadkii maalka rajada lahaa ee maalgasha lahaa dalka waxay ka cabsadeen rukuud ikhtisaadiya macnihi maxaa dhacay recessionaa dhacay dadka hadday xam- wadanka maalgashtaan waxba ma helayaan waxba heli mayaan maxaa kaloo dhacay niyajab iyo quus dadweyne oo dhallinyarada tusaale u ah inay rajo la-aanta ka qaxayaan hadalka murtad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa kusoo aadaya xili madaxda riddadu ay isu raaraaceen fashil amni iyo mid siyaasadeed gaalada caalamka iyo siyaasiyiinta riddadana ay walaac ka muujinayaan taqadumka ay mujaahidiintu samaynayaan maraykanka ayaa afar iyo tobankii bishan may soo saaray warqad digniin ah oo ku socota muwaadiniintiisa u safraya soomaaliya iyo kuwa ku sugan xerada xalanee aad baad u mahadsantahay cabdiqani askarta ubad kenyaalaha oo kasoo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayadda islaamiga galgaduud marwaan maxmed ayaa sii amaqaadaya warbixintan waa askar toobad keenayaal ah oo gaaraya ilaa laba taayibiin ah oo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kuwaas oo ka soo toobadkeenay falkii gaalnimo ay ku jireen islamarkaana soo faarujiyey safafka maleeshiyaadka murtadiinta toobadkeenayaashan ayaa waxay qayb ka ahaayeen maleeshiyaad kooxda riddada soomaaliya ku soo daadgureysay deegaano ka tirsan galgaduud iyo shabeellaha dhexe si ay uga duulaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee ka tirsan wilaayaadkaasi taa'ibintan ayaa markii toobada loo qabtay kadib waraysi ay la yeelatay idaacadda islaamiga andalus kaga warbixiyey qaabkii ay ugu biireen safka riddada iyo sababaha ku kalifay inay ka soo baxaan safka cadowga iyagoo ugu dambeyn ka hadlay sida loogu soo dhoweeyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda ilyaas macali axmed cabdi aniga nin ciidan ha ahayo dowladda marka arrimaha ku jira jirna waa ka imid marka hore waxba qabo ma jirin tababaraan ku jiri jira waana ka bax camaraan ka imid shaqaa ka shaqaysan jira bulkeeta ka shaqaysan jira shaqadaa iska xumaata san gala ciidanka adiga se- ah, af- saddex biloodaan ku jira bisha afaraadna waa ka tegay tababar saddex biloodaan qaadahay kadibna cadcadi waa laga keenay in meesha qoran nagula siiyo nagula hubee qoryihiina waana la sii diidaasan kasoo baxa si wanaagsan oo qurux badanaa laysoo dhaweeyey waa mahadsanyihin allah walaayada islaamka maya mar dambe u noqomaa magacayga axmed cali maxamed aa layidhaha magaalada muqdisho ayaan ka imid waxaan tegay dhuusamareeb waxaa igu kalifay niman jooga oo ninka la yidhaahdo beel ahaan isku aruuraay dhuusamareeb markaan imaaday in ninka la yidhaahdo how ahay ay qaabka ugu soo tarkiishay inaan ninka la yidhahdo nimankaas aan la joogo oon askari aan noqdo tababar waxaan soo maray ninka la yidhaahdo how ahay sagaal iyo toban maalmood camal isku celcelis tababarka shaqada loo qabanayo waxay ahayd in ninka la yidhaahdo how ahay dagaalo iyo wax la qaadayo ay ahayd oo la yidhi ninka la yidhaahdo damaala xoreeyaha waa go- gobolka galgaduud ay dhaheen wax qoray la iidin siin oo inaan xagga ka imaado anigaa go-aansaday qof bili-aadan oo isoo wacday oo idhahda ka soo bax ma jirto in aan meel aan laga tukayn oon alle looga cabsayn oo ninka la yidhahdo hadduu sargaal yahay iyo hadduu xildhibaan yahay alle ka cabsa hal aayada uusa dileelayn markaan arka oo diinina aysa ka jirin aan waxaan isdhaha meeshan haddaad ku dhimato toobadaadu waa halis si fiicana la iisoo dhaweeyey mujaahidiinta si fiican iisoo dhaweeyey waana ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol ninka la yidhaahdo oo ahay awlna ceelgarisa laigu soo dhaweeyey haddana magaalada islaamiga ay ka talido ceelbuur waa igu soo dhaweeyeen si fiican laigu soo dhaweeyey si si qaldanaan u arka in dadkeeni lasoo weeraro oo dadkeeni la dhibaateeyo oo ninka la yidhaahdo lasoo weeraro qaladna waa igu aragto iyaduna waa igu badnee waa kaa taa'ibinta lagu soo bandhigay wilaayada galgaduud ayaa qayb ka noqonaya askar taa'ibin ah oo toddobaadyadii lasoo dhaafay si raxanraxan ah u soo gaaraya wilaayaadka islaamiga kuwaasi oo soo faarujinaya safafka riddada waad mahadsantahay marwaan wilaayadda islaamiga jubbada dhexe ayaa xaflad heer sare ah u qabatay dufcadii labaad ganacsatada wax ka barata maraakiista degmada jilib oo dhimiyey waxbarashada maraakiistaasi cismaan axmi duubow ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey waxay ahayd xaflad si heersara loo soo agaasimay loona dhigay in badan oo ka mid ah ganacsatada suuqyada kala duwan ee magaalada jilib islamarkaana ay ku qalin jebinayeen kadib muddo sannad ah oo ay wax ku baranayeen goobaha waxbarasho ee ka furan magaalada jilib xafladda oo ahayd dufcadii labaad ee ay ku qalin jebayaan ganacsatada ayaa sidoo kale waxaa la siinayey shahaadooyin ka tarjumaya waxyaabihii ay soo barteen iyo muddada sannadaha ee ay wax baranayeen munaasabadu ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maamulka islaamiga ah ee degmada jilib culimo iyo in badan oo ka mid ah ganacsatada ayaa halkaasi waxaa laga jeediyey kelimaad ku saabsanaa ujeeddada munaasabadda sheekh cabdiwaaxid oo ka mid ah culimadii ka qayb galay munaasabadda ay ku qalin jebinayeen ganacsatada suuqyada magaalada jilib ayaa waxa uu munaasabadda ka jeediyey kelimad ku saabsaneed ujeeddada la isugu yimid nabigu maruu la hadlayo ragga ganacsiga ku jira wuxuu yidhi yaa macshara tujaar إن الشيطان والإثم يحضران البيع شيطان iyo ithmi iyo dembi khiyaano dee wix la mid beeca way usoo xaadiraan fa shuubuu beecakum bisadaqa beeciina sadaqa ku dara oo qofka ganacsada waxaa raba maalin dadka masaakiinta inuu wax ugu talagalo oo shaydaankii xogaha soo xaadiray iyo ithmigii meesha iyo dee khiyaanadii iyo si sadaqadaas ilaahay qofka ugu badbaadiyo marka magaca waa sharaf waxaa la rabaa qofka mar hadduu go-aansado mihnadan inuu galo ganacsiga waxaa la rabaa intuusan gelin inuu ku cilmi lahaado oo cilmigeeda uu barto beeciisa wixii uu ku ansixi lahaa inuu barto waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo isagana ka hadlay munaasabadii ay ku qalin jebinayeen ganacsatada ayaa waxa uu ka hadlay muddadii dheereed ee ay ganacsatadu waxbaranayeen iyo waxyaabihii ay ka faa'iideen ganacsatadii degmada jirib waa dufcadeedii labaad wey dufco horaa qalin jebisay sidaanoo kale ilaahi subxaanahu watacaala uu inoo qadaray inaan usoo xirno shahaadooyin ay qaataanoo maraakiista ay ka takharujaan waan idinkaga mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran sida aad ugu dhabar adeegteen muddadii dheereed ee waxbarashada maraakiista dacwiga aad ku jirteen kalahaadiinna iyo caraabidiinna iyo habeen socodkiinna aad u socoteen ilaahay diinkiisa inaad barataan ilaahi subxaanahu watacaala idinka aqbalo miisaankiina xasanaadka idinkugu daro wax walboo la bilaabana dhammaad unbay leeyihin ciddii ku sabarta oo ku adkaysata gebagabada iyo khaatimadeeda waa uun la gaaraya haddii nafta baaqi ay inoo tahay maantana dee gebagabadiiyaan joognaa maalin iyay ahayd walaalaha dacwada iyo wilaayadu aan ka tashanaynoo lahayn walaalahan ganacsatada duruustan iska socoteen dhammaanayna min ilaaba aan lahayn haddii aad fatiradii muqararaadkii loogu talagalay maraakisu dacwa liwilaayaat alislaamiya aad ka soo gudubteen hadda wixii ka dambeeya insha allah waxaad u gudbaysaan xalaqaadkii masaajidka iyo waxbarashadii kale diiniga inaad u gudubtaan cilmiga lagama dhergo dhammaadna ma leh inuu ilaahay cilmi u kordhiye soomaa marka axad walba inaga mid ah isagoo cilmi uun dalbaayo maalinba wuxuun u siyaadayaan yaa iilka la dhigayaayo aakhira uu ka tegayaa qaar ka mid ah ganacsatada ayaa dhankoodu waxa ay soo bandhigeen waxyaabihii ay ku barteen duruustii ay ku qaadanayeen maraakista waxbarasho ee ka furan magaalada jilib qaala tacaala lain shakartum laaziidannakum walain kafartum mina cadaabii lashadiid uma nashkuru liqaadati xarakati shabaabi almujaahidiin وفي مقدمتهم أمير شرق إفريقيا نشكرهم على جهودهم الكبيرة ونشكر لكل من له صلة بنشر هذا الغير إن هذا اليوم يوم من أيام الله يوم مغاير ومختلف عن كل الأيام التي كنا نعيش فيها بالجهل والعمى حيث استفدنا منها دروسا هامة
محمدنا محمد رسول الله رسولك الله والذين هاني معه لجرن شهاي أو أصحاب تلك لجيدنا الشداء هانو كأدك أدك فارق قالده هو قالده ساسيو أنك أد أدكينا رحماهم هانو أنسنا هريسدايا مطلتيو بينهم دتيو تراهم هال أديو أرغاس ركوعا إيو ركوعسا سجدا هال إيو سجودسا ميهان إيو أنصوبيايا يبتقون إيو هذه فضلا ديرات ومن الله أليك شيك أحد باب كان وحو باب يهي صلاة جماعة hiya salaada jamaacadu min akhadi sunani sunno midda ugu adag waaye wa tancaqidu waxay ka bilaabanaysaa bitnayni laba qofood waidaa goortii katura ay badato aljamcu jamaacadu ay badato kaana thawaabu thawaabkiina wuxuu ahaanayaa akhara mid sii bata wa tasixu way ku ansaxaysaa bacda almafduuli midka laga faldi badan yahay gadaashiisa وسار نحو الشام أشرف الورى في عام خمسة وعشرين نذكرا لأمنا خديجة متاجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo midka gobolada wilaayaadka islaamiga ah ayaa wada dadaallo fara badan oo wax lagu barayo bulshada inkastoo ay yihiin ganacsato ka shaqeeya suuqyada kala duwan ee magaalooyinka haddana waxaa jiro saacado kala duwan oo ay ganacsatadu bartaan diintooda kamana mashquulin ganacsiga ay ku jiraan in ay bartaan diintooda mahadsanida walaalka dhuubow ugu dambayntii xaflad lagu maamuusayay arday ka qalinjebisay fatrada afraad maxadka barashada qiraa'aadka imaam sakhaawi ayaa lagu qabtay degmada buulufulaay ee wilaayada islaamiga baai warbixinta warkan waxaa inoo hayaa bashiir muxdiin abu ayman يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن buula fulay dhowaan waxay martigelisay xaflad aad u qiimo badan oo lagu sharfayey arday wax ka barata mid ka mid a macaahidda wax lagu barto ee degmadani waxay ahayd xaflad ujeedka ugu weyn ee loo qabtay uu ahaa maamuuska arday ka gudbaysay fataradii afaraad ee waxbarashadooda macadka imaam sakaawi oo ay wax ku bartaan boqolaal ka mid ah bulshada ku nool magaaladan sannad iyo bar ka hor ayaa dhidabada loo taagay macadka barashada qiraa'aadka tobanka ah ee imaam sakaawi faraciisa degmada buulafula ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay lix iyo tobankii bishii rajab sannadkii hore kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri ayaa si toosa albaabada loogu furay xarunta macadkan ee degmadan taas oo ka dhigaysa faracii saddexaad ee uu ku yeeshay wilaayaadka islaamiga dalka maadaama ay hore u furnaayeen faracyada magaalooyinka jiliib iyo kuunya barow ee wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo shabeellada hoose sakhaawi waa maxad lagu barto qiraa'aadka tobanka ah isagoona bixiya sanad iyo ijaaso waxaa hadda wax ku barta xaruntiisa degmada buulafulay ku dhowaad laba boqol iyo konton arday oo boqol lixdan saddex ka mid ay yihiin wiilal halka shan iyo toddobaatan kalena ay yihiin gabdho kuwaasoo kala dhigta labada gelin ee maalmaha toddobaadka dhowaan waxaa ardayda u soo gabagaboobay fataradii afaraad ee diraasada waxbarashada macadka maamulka macadka imaam saqaawi ayaa qabtay dowro hal toddobaad socotay oo ay si wadajira ugada faa'idaysteen ardayda iyo waalidiintooda taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah muddada hadda ay dhiganayaan ardayda waxay marayaan qiraa'ada saddexaad ee tobanka qiraa'o alqaraa'aat luqatan waxaa la yidhaahdaa jamcu qaraa'aatin waay wahiya masdarun waay waan waa masdar qara'tu qur'aanan bimacnaa talaa tilaawatan saas waay alqur'u fi lasli bimacnaa aljamc waaldam waxaa loola jeedaa wax la jamciye iyo wax laysu keenaa loola jeedaa wakullu shayin jamactahu faqad qara'tahu shay alla sheegay adaga jamceedu macnaha waad akhriiday markii la taagan yahay luuqadu markii la taagan yahay waay ama istilaax carafaha alquraa'u qura'adayaa tacriifiyeen bitacaariifa mutacadidatin ay ku tacriifiyeen tacaariif oo kala noocnooca ah aad u tar badan waxaanu kulmiinaya marka oo soo dhoweynaya tacriifka imaamu aljazari raximahu allahu tacaala macnaha kalimaadka qur-aanka xagga addaha ayaa loola jeedaa buu leeyahy cilmi oo kaas lagu barto waay intii laysku khilaafay iyo weliba intii laysku waafaqayba macnaha intii laysku khilaafay iyo intii laysku waafaqay للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلاء arbacadii ayna soo dhaafno oo taariikhda ay ku beegneed lix iyo tobanka bishan dulqacda waxaa barxad ku dhex taala macadka lagu qabtay xaflad heerkeed u sarreeya oo lagu soo xirayay fatradii afaraad waxaana ka soo qaybgalay xafladda mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay mas-uuliyiin ka socotay jamciyadda qur-aanka kariimka xarakada shabaab almujaahidiin culimo waalidiin iyo qaybaha bulshada ugu horeyn mid ka mid ah ardayda macadka ayaa ku furay aayada qur-aan ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون intaasi kadib waxaa kelimid qayimaha madasha ka jeediyey sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimmadii lagu casuumay xafladda isagoona jeediyey kelimad ku saabsan fadliga ku jira barashada qur-aanka kariimka qur-aanka kariimka ilaahay subxaana wa tacaala meel badan ilaahay may hana nagay lanwalbaradii iyo lanwalanbaranin injimawana ilaahay hana nagay subxaana wa tacaala qaala tacaala alla saray meeray qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun innamaa yatadakkaru ulul albaab nabiyow meeraase laray haani walbaradeen iyo haani walanbarana jimaawayaana dhawad laray nabaga calayhi salaatu wasalaam jawaabtamay buu istifhaamka meeraana waa istifhaam inkaari waay majimaawayan aayad kale ilaahay mayliyaa fii suurati almujaadala ilaahay meeray yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat alla subxaana wa tacaala meen kor weele haan eesan siinkamada oo iimaanka leh iyo ahaan cilmigii la siibay ilaahay ma in kor weele darajada ilaahay in kor weele way cabdulaahi bni mascuud radia allaahu canhu ardaah asaxaabiyu ljaliil meera jiray maa khasa allaahu fii shayin min alqur'aani maa khasa alculamaaa fii hadihi alaayati wa marka ikhwaanii fillaah ma siin dardaarmee dhallinyarada iyo gabdhaha dhammaantiin ma siin dardaarmee walbarashada dhuujiya meeliisan habantesanka aadantiin weliba ilaahay kalaam jebi subxaana wa tacaala nabigeennana sala allahu calayhi wasalam ari khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah intii ay xafladda socotay ardayda maxadka imaam sakaawi ayaa bandhig cajiib halkaasi ku sameeyey iyaga oo soo bandhigay kutubta ay ku bartaan macadka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فنرحب ضيوفنا الكرام في حفلتنا الجميلة باختتام سنة 1446 هجرية في معهدنا الشريف معهد الإمام السخاوي وبعد ذلك كيف ترى يا أخي الكريم أن نتحاور بعض الدروس الذي درسناها في المعهد أراها جيدة وهل تسمح لي أن أسألك أسئلة حول علم التجويد نعم سلني ما هو الإدغام المتماثلين مع التمثيل هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة مثل اضرب بعصاك الحجر كم مرة وقعت كلمة نعم في القرآن الكريم وما هي وفي أي سور تقع وقعت كلمة نعم في القرآن الكريم في أربعة مواضع وهي اثنتان في الأعراف وواحدة في الشعراء والأخرى في الصافات أحسنت وجزاك الله خيرا وهل تسمع أن أسألك كما سألتني نعم سلني ما بدا لك ما هي هاء الكناية وكم حالة لها هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر الغائب ولها أربع حالات والآن جاء دور التبيان في آداب حملة القرآن الكريم اذكر الحديث الذي يدل على فضل قارئ القرآن الكريم وجزاء والديه عن معاذ بن أنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا رواه أبو داود من أخرج هذا الحديث مع اسمه الكامل خيركم من تعلم القرآن وعلمه أخرجه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن sidoo kale waxaa xafladda dhextaal looga dhigayay qiraa'aadka ay barteen ardayda macadka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهام إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ما لم يأتك فاتبعني اتبعني أهدك صراطا سويا xubno kala duwan oo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa kelimaad ku lahaa xafladdan markan waxaan eegi doonnaa mid ka mid ah waalidiintii ka soo qaybgala xafladdii imaam sakhaawi ilaahay amahad dhammaantiele nicmooyinkeenna sii oon kooba maana yaa ilaahay inka mahadnagaan may kalaan mahadnagaane haddii unana waalidiinta mayn kalaan mahadnagaane macallimiintii hoolantan eesa hagarla'angeen ku qiybqaadadi iyo maamulkii macadka imaamu sakhaawi eed iyo eedanka mahadnagaan may kale mahaddaas laha ardaydii indhabar adeegtii walbarashadaasi may maleeyee markan muddo baa socda macadka muddadaas use socda dadaalka muujiday mayle raayuse dee barad waynin erne unku roorn eed iyo eedaan mahadsanyin maamulka macadka imaam sakhaawi faraciisa degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa kelimad ku lahaa xafladdii dhowaan lagu qabtay gudaha macadka waxa weeyaan qismiga hore waxaa weeyaan waa qismi taxfiidi ah oo afarta qaybood ee madrasadu hadda xaaliyan ay ka kooban tahay qismiga ugu hooseeya waxaa la yidhaahdaa waa qismi taxfiidiya oo qur'aanka xifdigiisa keliya inay bartaanay qur'aanka meel saaraan ayay u diyaarsan yihiin oo laga rabaa inay ka midho dhaliyaan oo arrintaasdiintuna ay la shaqeeyaan oo la kaalmeeyaan qismiga labaad waxaa weeyaan waa qismi tamhiidiya kaasna waxaa weeyaan yusamaa qisma abi camrin albasri abi camr albasri fasalkaas ayuu ku magacaaban yahay magacaa leh qaybtaas waa qayb tamhiidiya oo taxfiidiga taxfiidsoo gudubtay qaybtaas dambe waxay leedahay muqarad ayaga u gooni ah oo sanadkan cusub haddii alla yidhaha bilaaban doona dhowr matni ayuu ka kooban yahay kaasoo ka dheeri ah taxfiidka qur'aanka laga rabay iyo tasxiixaba ka dheeri ah maxadkan sakhaawi ee faraca saddexaad xarumaha uu ku leeyahay wilaayaadka islaamiga dalka ayaa ah mid xambaarsan sifaadka deegaanada wilaayada baay ee xagga xifdinta qur-aanka kariimka wilaayadan oo bulshadeeda lagu garto inay yihiin ahlu qur-aan ayaa buulafulay waxay arrinkaas awgiis hoy u noqotay mucallimiin badan kuwaasoo intooda badan maanta uu soo saarayo macadka qiraa'aadka tobanka ah ee sakhaawi waxay nasiib u yeesheen nidaam heer sareeya oo lagu karaameynayo qur-aanka iyo barashadiisa laguna tixgelinayo bay-ada ay bulshadeedu jecel yihiin barashada iyo fahamka qur-aanka والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xildhigan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysan waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu